bismillaahi raxmaani raxiim horta dhammaan waa mahadsantihiin annagu dhibkan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka ah oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda ah oo kala duwan ay meesha ku soo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay inaan waraysanana xabaday bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mida waxbaa gaaray kolley ciidamo danbaa dib ugu yimido gurmad ah qaybtaan hadda waa igu jibsho baalla ku jibshaan ka soo gaarnay qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayagun gaarinay maaragtay ay uu dagaalku bilowday haddana meesha gacanta annaga ku hayna waa qayb ka mid ah degmada dayniile oo lagu soo weeraray si idabdarro ah oo qalad ah oon sharciga waafaqsanayn qof aan ka yeelayna anoo ma jirto ciidan kasta ha wataano osigin kasta ha wataano xoog kasta ha wataano cid aan ka yeelayna ma jirto dadka shacabka annagu aan mas-uulka ka nahay in xoolahooda la baabi'iyo ama maaragtay la jijibiyo ama la dhibaateeyo shacabkaas wax kastaa nagu qaadato ra'aali kama naqon doono haddana waxaa jiray dad hadda kuma ekaad kuma eka howshu inta dacwooyin badan iyo doodad badan iyo dulmi badan aan ka dareemayna dhulka hadda halkaas ku heraraysan oo dhan dad hadda ganacsato ama sheeganaya ama dad aan hadda dhulkan iyo wina aan shaaqo lahayn ayaa aada ugu lug leh inta aan arkaynay oo mar walba ka dhex sameeya inay dadkaan inta isku diraan kabacdina ay maaragtay lacag u adeegsadaan oo meel walba maaragtay ay ka soo xiraan dadka shacabka ahay oo deegaanka ahay ee qofkiiba waxaydii iska lehoo dhex joogta waxaydii laga qaato ama wax yar la siiyo la yidhaahdo markay dhibtoota kabacdi in inta wax yar la siiyo meeshi lala wareego marka waxyaabo badanoo noocaasna waa jiraan kulley dowladduna waa ka warqabtaa hadda waa gaarsiinay intii maaragtay aan aragnay wixii kaloo dhimanna waa gaarsii doonaa kulley waxyaabaha hadda meeshaan ka dhacna dad hadda annagu cadow waxaan u naqaanay shabaab nimanka la yidhaahdo laakiin waxaa dhacay cadow kaloo shacabkii iyo maaragtay islaamihii iyo ilmihii iyo dadkii guryaha joogay habeenkii maaragtay kusoo dheelmanaayo guryahooda jijibinaya dhibaatooyinkaasaa hadda soo kordhay insha allahu ayagana waxaan rajaynaynaa mar dambe inaysan soo laaba doonin waxay ka raacay saaka meeshaan wallaahi ciidamo hadda kale oo meel kale keedma ciidamada dowladday ahaayeen qaybo ka mid ah kulley cid kasta dembigeeda iyo qaladka ay samaysana waxaa ka hadli doona ama maaragtay arrinkaas ay gaar u tahay dowladda khasaaro dhimasha iyo dhaawac intuba waa ka dhacen meeshaan marka tirada iyo waxaas waa kulley waa xilli kale laga hadli doonaa waa wax dowlad iyo maaragtay dad wada ciidana ka dhex dhacay waxaas waxaan rajeynaya inaan hadda aan uga hadlin meediya aan jeclaa lahay cid alle ciddii dhimatay iyo ciddii wax halaysay iyo ciddii wax laga haleeyey ciddii qaldan sharciyaa jira sharcigaasaa kulli looga hadli doonaa ama looga kala bixi doonaa haddii alla idin